haddana waxaan u yeerayaa tafatiraha ceegaag dot com engineer xuseen maxamed cali xuseen kin
bismi illaahi raxmaani raxiim marwooyin iyo mudanayaal waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan anigu la hadlo hadallo badan oo hore lahaa waa la yidhi marka waxaan rabaa anigu inaan xildhibaanka la hadlaan waa wax yar saanay kuma badinay hadalka marka koowaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyartii inoo soo agaasiintay culayska naga dulqaaday xafladna quruxda badan aan kusoo dhaweynayna xildhibaankeenna xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan sandheere sandheere waxaan ku leeyahay kusoo dhawow magaaladaadii dadkaagii waxaan kaloo ku leeyahay dhegta anagu booliskii bay noo taagan tahay runaantiina warkaaga aad iyo aad baan u danaynana anuna xiiseynana inaan maqalana u rabna si aad la socotaba diin baa la yidhi shidraa kuu tashanaya markaas wuxuu yidhi meeshii lagu tashanayso ilaahay ma joogo buu yidhi marka dalkeenna innagu waxaan idhahnaa waa loo tashatay laakiin meeshii dalkeenna loogu tashtay ilaahay waa joogay waa ilaahay mahaddi waad aragtaa dadkee dadkii shacabkii shacabkaagii waxaan kaloo rajaynaynaa haddii alla idmo two thousand sixteenka inaanu ka qayb qaadano doorashooyinka fadci doona dalka insha allah oo two thousand sixteenka waxaa laga yaabaa in doorashooyinka jaaliyadaha dibadu ay si toosa uga qayb qaataan marka codkeena insha allah codka magaalada boston adig adiga iskale insha allah Ya. waxaan rabaa inaan weydiiyo inaanad ka gaban waayo marka kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo ee aad xildhibaan federaal noqoto waxaad xildhibaan u tahay inta udhaxaysa loo yacado ilaa iyo raskaamboni marka waxaan rabaa inaan nasiisid ama aad nooga waratid ama aad nooga xog waratid wax qorsho ah waayo dalkeenna haddaanan innagu aynan maad gelinin ama deer ama dayn labadaba waayo dalkeenu isma bixin karo waan ognahay maadaama aad tihiin xildhibaanadii qaran maxaad qorsho ah oo aad noo haysaan oo aan dalkeenii uga qayb qaadan karna aad ismihiisa aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu